Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobada aan warka duhur idinkugu hayna waxaa ka mid ah dhimashada oo sare u kacday kadib shil gaari oo ka dhacay waddada weyn ee isku xirta naakuru iyo dheeret wasaaradda waxbarashada oo goobo ammaana u wareejisay ardaydii ay dugsiyadooda galeen fatahaadaha soomaaliyana waxaad maqli doontaan wasiir juuxa oo markaasi sheegay ama shaaca ka qaaday in la diyaariyey hannaankii loo mari lahaa doorashooyinka qof iyo codka ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland kulan wacan duhur wanaagsan markale dhegeystayaal waa duhurnimo isniina taariikhdu waa lixda bisha kow iyo tobanaad ee nofembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadaad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada dhimashada ayaa gaartay toban iyo kow qof iyadoo saddex kale saddex qof oo kalena ay ku dhinteen isbitaalka kadib shil gaari oo ka dhacay deegaankan gaata ee wadada isku xirto naakuri iyo eldoret waa baabuurka ay raacaan dadweynaha ee mataatuuda loo yaqaano oo markaas ugu sii jeeday jihada naakuri ayaa waxa uu ku dhacay gaari xamuul ah oo ku wajahnaa magaalada eldoret waxaa dadkii ku dhaawacmay loola cararay isbitaalka naakuru ee heerkiisa lixaad ama level six sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska oo ku sugnaa goobta oo shilka ka dhacay wuxuu markaasi sheegay in waddadaasi ay shilalka aada ugu badan yihiin dad goob joogayaalaha iyo ciidamada booliiska ayaana ka hadlay shirkan oo la hadlay warbaahinta
Kuna Nissan ambaye ni ime, imetoka Bungoma na ilikuwa ikielekea Nairobi pamoja na lori ambaye waliweza kukutana head collision, alafu watu wa, tukapata maafa wengi ambaye imekuwa kilio kubwa katika serikali yetu. Kupoteza watu wengi hivyo ni kilio sana tunasema kwamba kuna barabara ambayo inatengenezwa kuexpand barabara hapa Ngata, na ningeomba kwamba isiwe ikawa tu Ngata peke yake ambayo inatengenezwa. Tunaomba kwamba hii njia yote kutoka hapa Ngata mpaka pale ishikane na ile ya pale Sachangwan ili iweze kusaidia, kwa sababu kifo ya leo imekuwa uchungu na watu wengi wameweza kufa, especially wakati huu kunanyesha. Watu ambao wanasafiri usiku, tunaomba kwamba wawe waangalifu wakati kunanyesha.
Um, hii ni ajali ambayo imefanyika saa around saa tisa ya usiku ya alfajiri um, kati ya lori na, na matatu. Matatu ilikuwa inatoka sehemu za Kitale ikielekea Nairobi. Uh, so far tume, tumeweza kudhibitisha watu nane wakiwa ma, wameaga dunia na wengine majeruhi eh, karibu tano, eh, karibu tano kukiwemo watoto um, dereva wa lori ali, wakati ajali ilifanyika aliweza kutoweka, mpaka saa hizi hatujampata, lakini alitoweka e, e, baada tu ya ajali dereva aliweza, kuto, aliweza ku, kutoweka. E, katika wale waliowamaga dunia mmoja, mmoja wao ni, ni dereva wa, wa hiyo matatu shuttle. Uh, pia ndio mmoja ambaye ameweza ku, ku, kuaga dunia uh, kwa jina la Mtenda um, my, my, wale wale the survivors survivors have been taken to B, uh, to P, PGH uh, to PGH and uh, we are here to, uh, to actually to get their names um, uh, their details because uh, most of them were were unconscious
xogayaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada dalka dr polio kipsang ayaa sheegay in ardayda maanta ay u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare k c s c da oo dugsiyadoodu ay saameeyeen fatahaadaha roobkii da-ay loo wareejiyey xarumaha ammaana imtixaanka k c s c da oo la filayo inuu soo idlaado labaatan iyo afarta bisha noofembar waxaana guddiga adeega macalimiinta ee t s c uu soo saaray ewaamiir ah in macalimiinta dugsiyada sare keliya loo ogolaan doono inay kormeeraan xarumaha ay ardayda ku sameynayaan imtixaankooda shahaadiga madaxa fulinta ee guddiga adeega macalimiinta dalka ee t s c nancy macharia ayaa sheegtay in kun erahde waa boqol kun waa boqol erahdee toban kun iyo sidoo kale saddex boqol iyo toddobaatan iyo lix macalimiin oo dugsiyada saraa in loo shaqaaleysiiyey inay ilaaliyaan imtixaanka inta uu socdo waxay sheegtay in macalimiintan laga doonaya inay u hogaansamaan awaamiirta looga hortegayo inuu markaasi ku dhaco wax isdabamarin waxay intaasi ku dirtay in dhammaan macalimiinta imtixaanaadka ka qaadaya ardayda ay guddiga t s c baaris ku sameeyeen kahor inta aanan la shaqaalaysiin hadalkan ayay ka jeedisay kadib saakay kormeer dabcan kadib markay saakay kormeertay bixinta waraaqaha imtixaanka k c s c da ee dowlad deegaanka mombasa qiimaha shidaalka ee dalkani kenya gaar ahaana nooca loo yaqaano suba batrol ayay u badan tahay in ay markaasi ku kordho ilaa saddex boqol oo shilin marka dib u eegis ay ku sameeyeen maamulka maareeya adeegyada tamarta iyo batroolka ee ibra qiimaha batroolka ayaa haatan lagu iibinayaa gudaha nairobi ama markaasi caasimada dalka laba boqol toban iyo toddoba shilin wasiirka wasaaradda tamarta ee dalka davis jirjir ayaa sheegay in korarka shidaalku uu sabab u noqon doono dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo sidoo kale xamaas samow axmed mooge oo ah aabe sagaashan jana jir ah oo cabashidiisa aan baahinay soddon iyo kowdii bishii lasoo dhaafay ayaa la gaarsiiyey gargaar iyo gurmad wanaagsan waxaana loo dhisay guri isagoona loogu deeqay raashin aabahan soomaaliyeed oo ku dhibaataysanaa xirada qaxootiga ee xagareer ayaa waxaa codsigiisii kasoo jawaabay muslimiinta soomaaliyeed waxauna ka mahad celiyey sida quruxda badan ee loo garab istaagay
canjeeraan cuni booshadan cuni bariidan cuni aanaan ka dhanji waan dhowahay ilaahay gabadh ii barake ii iimaan allaha siiyo ilaahay idin sheeg waan do-aaye guryaada ii dhisi raashinaada ii keeni gobolaada ii keeni dharaada ii keeni orinaada ii deji wehen dabka horsadaadan waaye beedki humeedo horaanida ii dhisa oo jaamo aheda isaas dab igu huminaysa gonaada isoo denaada ii deji dharaada ii keeni waada i arid bihi oo gobolaada ii keeni ilaahay ilaahay adduunyo aa kale wehey waha iisoo dari iyo wehey igu talagali oo sidan ii suubi ilaahay adduunyo aa kale ha siiyo ilaahay adduun aa kale ha siiyo ilaahay idin jeeg ilaahay idin jeeg labada dahrood ilaahay kuma qaleeliyo ilaahay ku dhajiyo jannadii fardow adduun bilaash waay jannadii fardow umaan ku do-eyna ilaahay intiis ii geeyo madii nafta waayaan adduunkana sidii rabaan cidna abuurkee aadal tahay casiis tahay inis ilaahay u yeelo ilaahay iyo malaa'igtiis ilaahay ega aqbalo yan ilaahay u tuugi yan ilaahay u bari yan ilaahay u bari waan do-eey waan do-eey waan do-ay allah iga aqbalo jiha ilaah ilaahay baa wahadaajiba ilaahay waajibkiis ilaahay egaga aqbalo oo wax u dhiibi ilaahay idin jee adduunya aa kale allaha liiba ma muraadkood iyo muraad islaam ilaahay hese helo kaatamada ilaahay u suubiyo eemaan iyo barako ilaahay ha ii siiyo wixii dhaleen wax barako qabo eemaan yahoo ilaahay idin jee weeladkood si fiican sii fiican u yeelo ehla diin ah ilaahay ha iga dhigo ilaahay idin jee ilaahay aga aqbalo ilaahay haga aj
waxa uu markaasi shir u socdaa maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee keebsha shirweynahan qaran ee ururkan ayaa waxa uu ka furmay magaalada mombasa ee gobolka xeebta ururkan ay ku mideysan yihiin maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee keebsha ayaa waxyaabaha ay ka hadlayaan waxaa ka mid ah in dowladda dhexe ay miisaaniyad dheeraada u qoondeysa xarumaha waxbarasho fanya kazi kwa mipaka yote ya Kenya wamelindwa, wako na usalama wa kutosha, ndipo waweze kupeana elimu kama ipasavyo.
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe magaalada baydhabo ee xarunta ah ee gobolka baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka da-ay roobab lixaad leh oo saameeyey bulshada danta yar ee ku nool magaaladaasi iyo guud ahaanba isku socodka sawiro iyo muuqaalo lasoo laga soo duubay magaaladaasi ayaa waxaay muujinayaan burbur iyo sidoo kale biyo aada u tiro badan oo magaalada ka muuqda roobabkan ayaa da-ay xalay ilaa saakay waxayna markaasi saameyn ku yeesheen dadka deegaanka gaar ahaana bulshada danta yar oo aan haysan meel markaasi ee dabcan gabaad ah oo ay ka galaan roobabka kala joogsiga lahayn ee ka da-ya magaalada baydhabo ee xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed sidoo kale waxaa laga dayranayaa meelaha boholaha ah oo ay biyuhu galaan ee lasoo sheegayay in khataro waaweyn ay ka imaan karaan inkastoo tiro dhab ah oo khasaare roobabka ka dhashay aan la xaqiijin haddana waxaa lagu soo waramayaa in lix ruux oo ay caruuri ku jiraan ay ku dhinteen daadadka ay biyuhu kusoo dabcan daadadka ay biyaha kusoo rogeen xeryaha iyo guud ahaanba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qeybo badan oo ka mid ah soomaaliya waxaa ka daayay roobab xoogan oo dhaliyey khasaaro dhimasho burbur iyo barakacba iskugu jiro iyadoona dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday xaalad markaasi halis ah oo roobabkaasi ku aadan sidoo kalena ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya uu bulshada ka codsaday in wixii gargaar ah markaasi ay la soo gaaraan dadka soomaaliyeed ee ku barakacay ee roobabkaasi ka da-ay qeybo badan oo soomaaliya ka mid ah cabdulaahi cabdi mustafa oo lagu eedeeyey dil bareera oo u geystay dable booliis cabdikariin ibraahim cali owdaango halka dable booliis daahir cabdi mustaf loo soo xiray ee gacansiin dembi kadib markii uu dabcan dilaaga u dhiibay qorigii uu dilka ku geystay sidoo kale garsoorka maxkamadda darajada koowaad ah ee ciidamada oo dhageysatay dhinacyada dacwadda ayaa laba iyo labaatan kii bishii febraayo ee sanadkani ku xukuntay cabdulaahi cabdi mustaf diltoogashaah oo ah khisaastii marxuun cabdikariin ibraahim cali awdaango oo uu dhalay mid ka mid ah majaajiliyaasta majaajilisiinta soomaaliyeed halka dable booliis daahir cabdi mustaf isna lagu xukumay afar sano oo xabsi ciidana inkastoo kadib qareenada eedeysanayaashay raxfaan u qaateen maxkamadda sare ee ciidamada haddana kiiskan mar kale inay dhegeystaan kowdii bishan ayaa ugu dambeyn maantay waxaa raacday xukunkii dilka ahaa ee horey loogu xukumay maxkamadda darajada koowaad ah ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya sida warbaahinta uu markaasi u sheegay jenaraal liibaan cali yarow gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdi faarax juxa ayaa sheegay in markaasi uu guul kusoo dhammaatay wejigii koowaad ee hanaanka doorashooyinka qof iyo cod ah ee lagu dooranayo golayaasha deegaanka ee puntland wasiir juxa wuxuu sheegay in wejiga koowaad ee doorashooyinka ku dhisan hanaanka xisbiyada badan ee qof iyo cod ah lagu soo doortay soddon iyo saddex degmo oo ka tirsan puntland islamarkaasina uu si guula kusoo dhammaaday wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in marnaba aanan la hakin doonin hanaanka doorashooyinka qof iyo cod lana dhammaystiri doono wejiga xiga waxaa uu tilmaamay inay jiraan qaladaad ka imaan kara barnaamijkan kuwaasi oo lagu saxayo wadahadal iyo sidoo kale isqancin ay xukuumaddaasi puntland diyaar u tahay mar wasiirka arrintan ka hadlay waxaadaladiisa ka mid ah labiyo labaatankii oktoobar labaatan iyo labadii ayaan barnaamijka geedicaanle waxaan kaga daahfuray magaalada gaalkacyo janawari shanteedii labaatan iyo saddexdiina hoolkan ayaynu habeenkii ka daahfurray subaxii markaan doorashada ah intaynu diiwaangelinta markaan samaynaynay shan iyo labaatankii meyna magaalada boosaaso xaafadda dayaxa ayaan anigu iska diiwaangeliyey shan iyo labaatankii meyna halkan ayaan kaga dhawaaqnay doorashadii oo aan kusoo gebagabaynay waxaan odhan karaa marka shan iyo labaatan sano kadib puntland asaaskeedii ama konton iyo toddoba sano kadib soomaaliyaba iyo doorasho iyo dimuqraadiyadba markii ugu horraysay soddon iyo saddex degmo iyo toddoba gobol oo puntland ah ayaa maanta leh golayaal deegaan oo la doortay waxaana sharaf ii ah runtii inaan golihii deegaanka ee ugu dambeeyay magaalada boosaaso si dhammaystiran maanta xubnihii ugu dambeeyey halkan ku dhaarinay halgankii ama isloogankii halkudheggii geedicaana leh aan idiin ballanqaaday sannad ka hor inaa hogaamiyo waan wadayey wejigiisii hore guul ayuu kusoo dhammaaday waxaan leeyahay mishin accomplished weeye arrintaasi geediga dimuqraadiyadduna waa ka soo baxay caloosha hooyadiis ninkiis yidhaahda dib ha ugu celiyaana waa nimaan weli dhalan isaga ruuxiisu isbeddelku waa adag yahay dadkuna waa ka baqaan waxaana mar walba ku hardama dadka waxa fiican ka filaya iyo kuwa cabsida ka qaba waxa iman doona kuwa ku ladan waxaa jooga ee markaa lagu jiro iyo kuwa khayrka ka filaya waxa soo socda halkaa ayaa halganka iyo loolanku ka dhacaa welina waxaa jira kuwa meesha la joogo u arka inaysan ka guurin inay danta ugu jirto oo ka baqaya berritu marka isbeddelku dabiciyan waa wax adag laakiin noloshoo dhan ayaa isbeddel ku dhisan wax meel taagnaana karaana ma jiraan haddaadan horay u soconna waxaa dhab ah inaad gadaal u noqonaysid puntlandna ma taagnaan karto meesha ay joogto waxaa lama huraana markaa in hanaanka dimuqraadiga ee reer puntland uu horay u socdo taa ayaa muhiima khalad ma dhacayaa intaan hawsha ku jirro haa binaadan baan nahay khalad waa dhacaya ma sixi karaa haa waa sixi karaa wax ma isweydiin karaa ma ka doodi karaa haa laakiin waxaan marna suurtagal ahayn waxaan marna suurtagal ahayn oo aan reer puntland aysan u qalmin in qolkii madoobaa ee mugdiga ahaa ee dhabarka laysu xoqeeyey ee lacagta laaluushka lagu tirinayey ee adeerow iyo aabbow i qor oo xildhibaan iga dhig oo wasiir iga dhig oo xataa madaxweyne ila raadi in aysan suurtagal ahayn taas dadka reer puntland ma istaahilaan umana qalmaan marka waa ogol lahay inaan ka wada hadallo su'aalaha dhexdeenna yaalla gorgortan baan ogol lahay wadaxaajood baan ogol lahay meel dhexaan ogol lahay laakiin waxaan marna suurtagal ahayn in xere laga guuray oo dadka reer puntland ay beri hore ka tageen ninkii yidhaahda dib ayaan ugu celinayaa taasi suurtagal maaha taladii waxaa lagu soo celiyey dadka reer puntland gacantiinnay ku jirtaa golayaashiinnii baa doorateen afar boqoloo kun baa isdiiwaan gelisay xerada waa laga guuray in aad ilaashataanna gacantiinna ayay ku jirtaa hadalka ka soo baxay wasiirka wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa kusoo aadayay xili ismada dhaqanka puntland ay soo ay dhowaan markaasi soo saareen bayaan ah ay ku cadeynayaan in doorasho qof iyo coda aynan ka qabsoomi karin xilligan deegaanada puntland taa beddelkeedna maamulkan haatan wakhtigiisa uu dhammaaday sidoo kalena doorashadaasi uu dhammaystiri doono maamulka cusub ee imaan doono taasi oo dabcan ay ku sheegeen in micnaheedu ay tahay in la doonaya in doorashada qaabkii hore ee loo qaban jiray ay u qabsoonto dhankiisa gudoomiyaha gobolka bari ee puntland cabdirasaaq cali saciid sheexdoon ayaa sheegay inaanan la isku hayn doorasho inay dhacaysa iyo in kale sidoo kalena iyagu dabcan gobol ahaan ay doonayaan in gobolka karkaar ee puntland codbixinta la qaybiyo
markii ugu horraysaa ilaahay baa mahadle xafladdan quruxda badan keen isugu keenay marka xiga waxaan salaamayaa golaha wasiirrada inta ka joogta guddoomiyaha degmada odayaasha dhaqanka dhallinyarada caawa isugu nimi waxay daaran tahay inaan isxusuusinno in la sameeyey iskajulkii doorashada doorashadii baarlamaanka iyo madaxweyneha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaynu u baahannahay xilliga diiwaangelinta inaan qaadanno kaararka diiwaangelinta oo isdiiwaangelinno layskuma hayo layskuma hayo doorashu ma dhacaysaa mase dhici mayso doorashu horey bay u soo dhacday haddeerna waa dhacaysaa insha allah haddii la ahidmo inaynu isdiiwaan gelinno waa la rabaa dadka aan isdiiwaangelin inay isdiiwaan geliyaan doorashadana loo diyaar garoobo boorka boorka iga dambeeya waxaa ku qoran xalka dalku waa doorasho dadweyne waa xalka dalka wey xalka dalku doorasho dadweyne weye insha allah haddii la ahidmo waxaynu doonaynaa doorashada inaan u diyaar garoowno
ciidanka soomaaliya ayaa waxaa markaasi lasoo sheegayaa in ay howlgallo ee ka wadaan duleedka degmada afgooye faahfaahinno dheeraada ayaana kasoo baxaya howlgallo culus oo maanta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka wadaan duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose siday qoreysa warbaahinta shabeelle ee soomaaliya howlgalladan oo ah kuwo amin xaqiijina ayaa waxay ciidamadu ka wadaan wadada dhex dheer ee xidhiidhisa degmooyinka afgooye iyo wallaweyn ee markaasi gobolkaasi ujeedka waxaa lagu sheegay in howlgalladan looga jawaabayo cabasho kasoo yeertay shacabka ku safra wadadan oo inta badan isbaarooyin ay soo dhigtaan maleeshiyaad hubaysan saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay inay ka hortegi doonaan kooxaha dhaca u geysta shacabka ayna gacan bira ku qaban doonaan cid kasta oo halis ku ah bulshada wadadan dabcan aada wallaweyn ayaa waxaa marar badan laga soo wariyey amni darro baahsan kadib markii lasoo dhigay jidgooyin jidgooyin tiro badan oo lacaga looga qaaday gaadiid gaadiidleyda halkaasi adeegsata wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cali xagaa ayaa si rasmi ah magaalada muqdisho uga furay kulan wadatashi ah oo ku saabsan ka tala bixinta xeernidam waa xeer nidaamayaasha lagu dhaqiyo sharciyada dhaqangalka ah ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda waxaana markaasi loo qabtay saraakiisha xirfadleyda xirfadlayaasha hay-adda socdaalka iyo sidoo kale jinsiyadda ee soomaaliya wasiirkan ayaa kula dardaarmay madaxda sare ee saraakiisha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda inay ka faa'iidaystaan fursadan loo siiyey afartan maalmood inay kusoo saaraan xeer nidaamayaasha labada sharci ee dhaqangalka agaasimaha guud ee hay-adaasi ee axmed waa axmed saciid maxamed ayaa faray howlwadeenada in muddadaasi afarta maalmooda ee uu socon doono kulankan inay si taxadar leh uga wada doodaan sharciyada dhaqangalka ah ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee soomaaliya markan maxamed axmed khaliifan ka xuseen noosoo kuwa qodobadwed mahadsanid xamdi dhankaasi etoobiya haddii aan ku bilaabo wararka haatan naga soo gaaraya ayaa sheegaya iyadoo lagu soo waramayo inuu socdo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada etoobiya iyo maleeshiyaadka deegaanka ee ku sugan gobolka amxaarada dagaalamayaasha kooxda fano ayaa sheegay inay ka hortegeen weeraro ay soo qaadeen ciidamada dowladda ayna qabsadeen magaalooyin wixii qodobka ka soo kordho wararkayga dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan dhankaasi khaza haddii aan eego xalay waxay u ahayd magaalada khaza ee dalka falastiin habeen aan aada u wanaagsaneyn kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn israa'iil ay duqeymo baan ka geysteen dhismooyin ku yaallo sawirro laga soo qaaday goobahaas ayaa muujinaya in dhismooyin badan ay burbureen militariga dalka israa'iil ayaa sheegay inay sii wadayaan duqeynta oo weliba ay sii xoojinayaan iyadoo tirada dhimashada falastiiniyiinta ay sare usii kacday oo ay gaartay ku dhowaad toban kun oo qof islamarkaana duulaanka ay halkaas ka wadaan ee kasii wada doonaan siduu sheegay ra-iisul wasaaraha yuhuudda benjamin netanyahu iyadoona weliba dunida cambaaraynayso balse falcelin kale aysan jirin aan ka ahayn cambaarayna sacuudi arabiya ayaa cambaaraysay hadal ka soo yeeriyey wasiir ka tirsan dowladda israa'iil kaasoo soo jeediyey in israa'iil ay weeraro nukliyer ah ku qaada marinka khaza sacuudiga ayaa sheegtay in hadalka wasiirka uu muujinaya xagjirnimo iyo naxariis darro ka dhan ah bini'aadinimada amiha aliyahu oo ah wasiirka dhaqanka ee waddanka israa'iil ayaa hadalkan ka jeediyey waraysi uu siiyey raadiyo kumeel gaara ee laga leeyahay dalkaasi ama raadiyo madax oo maxalli ah oo laga leeyahay dalka israa'iil eliyahu oo ka tirsan xisbiga midigta fog ayaa si deg deg ah ee dowladda israa'iil uga ficlisay hadalkiisa waxaana lagu joojiyey inuu qeyb ka qayb galo shirarka dowladda ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benyamin netanyahu ayaa ka carooday hadalka ka soo baxay wasiirka dhaqanka taas oo uu ku tilmaamay inay xaqiiqda ka fog tahay hase ahaatee dowladda israa'iil ee arrintaasi iska fogeysay hadalka wasiirka ka soo yeeray ee ku aadan oy sacuudi cambaaraysay in nucleer ee israa'iil adeegsan doonto kuna duqeyn doonto magaalada khaza hubkaas oo dabcan ay mamnuuc ka taha caalamka in la adeegsado xilligan kumanaan qof oo mudaharaadayaal ayaa isugu soo baxay afafka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga ama xarunta wasaaraddaasi wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hagan fiden iyo dhiggiisa maraykanka antony blinken ayaa sidoo kale wadahadal la yeeshay doodbaxayaasha ayaa maraykanka ku eedeeyey inay gacan ka geysatay ee dhimashada rayidka ee falastiiniyiinta ee khaza ayagoona ka carooday shirka halkaasi uga socda wasiir labada wasiir waa antonio blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga booliiska ayaa sunta dadka kala ereysiisa ku eriyeyey ama ku kala eriyey dadka dibadbax dhigayay turkiga oo xubinka gaashaanbuurta neto ayaa dhowaan sheegay inay cambaaraynayaan weerarada israa'iil ka wada iyadoona u yeertay safiirkeedii u fadhiyey dalka israa'iil madaxweynaha dalka turkiga rasib dayib urduqan ayaa laga soo xigtay in uusan hadda kadib la hadli doonin ra-iisul wasaaraha israa'iil ama yuhuudda benyamin netanyahu maadaama uu ku eedeeyey inuu galay dembiye dagaal wadamada caalamka ayaa weli indhaha ku haya balse falcelin ma jirta aan ka ahayn cambaareen